فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga haye alfurqaan qodobada insha allah caawa ad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah isu soo bax lagu difaacaya nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ka dhacay magaalada ceelbuure ee gobolka galgaduud xagee bay maraysa xaaladda dalka etoobiya maxaa ka jira in ra-iisul wasaare abiy axmed uu xubnaha sare ee maamulkiisa qaarkood uu xilalkii ka qaaday cudurka corona oo la sheegay in konton milyan dad gaaraya uu soo ritay tan iyo markii uu bilowday saraakiishii hore ee soomaaliya sidee bay u arkaan dagaalka etoobiya ka dhex oogan waraysi ayaanu idiin haynaa uu diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuxa waraysada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag waddanka etoobiya qalalaasi xoogle ayaa ka taagan gobolka tigreeg ah ayaa dagaallo xoogle ka socdaan ka gadaal markii dowladda etoobiya ee ra-iisul wasaare abiy axmed uu hogaamiyo ay ku duushay maantay ra-iisul wasaaruhu waxa uu xilal ka qaaday xubno sare oo ka tirsanaa dowladdiisa haddaba wararkii ugu dambeeyey etoobiya iyo cudurka corona oo la sheegay in konton milyan dad gaaraya uu soo ritay tan iyo markii uu bilowday iyo warar kale waxaa inoo haya maxamed cali aadan maxamed daahir cali sow ayaana kala qaybgelaya والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة
waa hagaag haddii aan eegno wararkii ugu waaweynaa ee caalamka ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa shaqada ka eriyey wasiirkii arrimaha dibadda ee waddankaas iyo taliyayaasha milatariga iyo sirdoonka iyadoo ay waddanka itoobiya ka socdaan dagaallo u dhexeeya xukuumadda waddankaas iyo qowmiyadda tigreega ayaa wuxuu abiy axmed shaqada ka eriyey wasiirro iyo saraakiishii ugu sarreeyey xukuumaddiisa wasiirkii arrimaha dibadda taliyihii ciidamada milatariga iyo kan sirdoonka ayaa lagu beddelay wareegto qoraal ah oo ka soo baxday abiy axmed iyadoona booskooda mas-uuliyiin kale lagu beddelay dhanka kale waxaa iscasilaad ku dhawaaqay madaxii mas-uulka ka ahaa ismaamul goboleedka amxaara mas-uuliyiinta shaqada laga eriyey ayaa saluugay hannaanka uu abiy axmed u wajahayo colaadda ka soo cusboonaatay waddankiisa sida ay sheegayaan ilawareedyo diblomaasiyadeed geesta kale xuduudda ay wadaagaan gobollada tigreega iyo amxaarada ayaa laga soo sheegayaa dagaallo culus iyadoona diidda hore ee dagaalka ee itoobiya ku daadguraysay kumanaan askari iyo maleeshiyaad hubaysan si kastaba ha ahaatee falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan dagaalka uu abiy ku iclaamiyey ismaamul goboleedka tigreega ay keeni karta dagaal sokeeye oo ku fida dhammaan gobollada waddankaas iyadoona ay wiiqmi doonto awoodda geeska qaaradda afrika ay ku leedahay xabashida itoobiya waddanka faransiiska weerar ayaa lagu qaaday guri ay degan yihiin afar carruur ah oo da-doodu tahay toban sano booliiska faransiiska ayaa waxay weerareen guri ay joogeen afar carruur ah oo u dhashay waddanka turkiga kaasoo ku yaalla gudaha waddanka faransiiska kadib dood ka dhacday iskuulkooda oo ku saabsaneed kartoonnada lagu aflagaadaynayo nebiga sala allahu calayhi wasalam booliiska ayaa waxay carruurtani geeyeen saldhigga waxayna su'aalo weydiinayeen muddo koob iyo toban saacadood ah muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayaa booliiska oo carruurtan xoog u adeegsanaya dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ku andacoonayay inuusan dadka muslimiinta ah dagaal kula jirin laakiin ay ishayaan waxa uu ugu yeeray kooxo xagjiriin ah haddaba waxaa isweydiin mudan carruurtani saqiirada ah ma waxay ka mid yihiin qoladaas uu sheegay mise arrintu waxay tahay mahmaahdii ahayd baroorta orgeyga ka weyn markaana cudurka korona dadka uu ku dhacay cudurka korona ee adduunka oo idil ayaa kor usii dhaafaya konton milyan oo ruux cudurka korona oo halakeeyey adduunka ayaa dadka uu asiibay waxay kor usii dhaafayaan konton milyan oo ruux waxaana tiradan lagu dhawaaqay maanta oo axad ahayd saacadihii hore ee saaka dadka uu cudurka ku dhacay ayaa lagu sheegay shan milyan saddex boqol lixdan iyo sagaal kun waxaana u geeriyooday hal milyan laba boqol konton iyo toddoba kun oo cudurka la ildarnaa dadka cudurkan ka bogsaday ayaa tiradooda lagu sheegay soddon iyo shan milyan lix boqol toban iyo lix ruux dowladda maraykanka ayaana weli ah dowladda uu saameynta ugu badan ku yeeshay cudurka xilli dadka ameerikaanka ah ee uu ku dhacay cudurka lagu sheegay toban milyan boqol siddeetan iyo shan kun waxaana xiga dowladda hindiya taasoo lagu sheegay tirada dadka uu ku dhacay siddeed milyan iyo shan boqoloo kun oo ruux dowladaha caalamka ayaa weli u tabarla inay xakameeyaan cudurka coronavirus isagoona dhulka la galay dhaqaalahooda haddaan eegno waddanka aljeeriya madaxweynaha waddankaasi cabdimajiid taboon ayaa xaalad caafimaad dari ah la soo darastay madaxweynaha ayaa waxaa xaalad caafimaad awgeed loogula cararay waddanka jarmalka ila dowladda aljeeriya ka tirsan ayaa sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay hase yeeshee arrintaasi lama hubo ilaa iyo haddana lagama hayo wax tafaasiil ah markanna waxaan idinku duwayaa maxamed daahir cali sow oo inoo soo jeedinaya wararkii ugu dambeeyey ee maraykanka waa tahay n maxamed cali n doorashada dalka maraykanka ee talaadadii bilaabatay islamarkaana warbaahinta maraykanku ay tabiyeen in baiden uu ku guulaystay markii uu helay codad toddobaatan iyo afar milyan gaaraya ayaa weli waxaa taagan hadalhaynteeda xilli madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uusan aqbalin natiijadii ka soo baxday doorashadaasi baiden iyo siyaasiyiinta ku jira xisbiga dimuqraadiga waxa ay ka qaybgalayaan dibadbaxyo ballaaran oo ka socda dalka maraykanka oo lagu soo dhoweynayo looguna dabaaldegayo doorashada baiden inkastoo ilaa iyo hadda si rasmi ah aanan loo shaacin in baiden uu yahay madaxweynaha dalka maraykanka marka laga yimaado warbaahinta maraykanka oo tabinaysa in baiden uu helay cododka ugu badan ee uu ku gaari karayo inuu noqdo madaxweynaha maraykanka natiijada la sugayo inay ku dhawaaqaan waxa weeye tan ka imaanaysa kontonka gobol ee maraykanka markii hogaamiyaashooda ay kulmaan codadka lasoo bandhiga sidaasina lagu iclaamiyo inuu baiden uu yahay madaxweyne marka weli arrinkaa laguma dhawaaqin laakiin sida muuqata baiden waxa uu helay codod aad u badan hadal uu jeediyey baiden waxa uu sheegay inuu noqday madaxweynaha la doortay ee maraykanka waxaana uu xafiiska la wareegi doonaa bisha janaayo ee sanadka cusub marka lagu dhawaaqo natiijooyinka doorashada ee gobollada dalka maraykanka baiden oo la hadlayay taageerayaashiisa waxa uu sheegay inuu helay codadkii ugu badnaa ee madaxweyne uu helo dalka maraykanka waxaana uu carabka ku adkeeyey in uu midayn doono waddanka maraykanka oo ku kala qaybsamay doorashadan iyagoo muwaadiniinta maraykanka ay kala taageerayeen biden iyo trump waxa uu sheegay inuu ballan qaadayo inuusan noqon doonin madaxweyne doonaya inuu kala qaybiyo dalka laakiin uu midayn doono maraykanka
who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people. To win the confidence of all of you.
warbaahinta maraykanku waxa ay sheegaysaa baiden in uu noqonayo madaxweyne ay ku hareeraysan tahay duruufo aad u badan waxaana ka mid ah dhaqaalihii maraykanka oo dumay sababa ku aadan cudurka corona iyo cudurka coronavirus oo far ba-an ku haya dalkaasi in ka badan laba boqol kun oo ruuxna ay u dhinteen weliba waqhtiyadii doorashada ay socdeenna dadka cudurka uu soo ridanayo ay aad u kordheen maadaama dad badan ay isku soo baxayeen dhanka kale biden waxa uu kamaala harris u magacaabay inay noqoto ku-xigeenkiisa waana haweenaydii ugu horeysay ee madow ah ee booskan loo magacaabo waa haweenay konton iyo shan sano jir ah oo ay iska dhaleen nin jameekaan ah iyo haweenay u dhalatay dalka hindiya waxaana ay ku dhalatay gudaha dalka maraykanka magacaabisteeda aad baa loo hadalhayaa haweenaydan waa ay hadashay waxa ay sheegtay in maraykanku ay doorteen rajo midnimo qadarin cilmi run sida ay hadalka u dhigtay kamaal xaris oo la hadashay taageerayaashooda But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth.
donald trump weli si rasmi ah uma uusan hadlin oo ma uusan soo hor istaagin dadweynaha laakiin maxamed caliyow in qoraallo ka kooban ayuu soo dhigayaa barta uu ku leeyahay twitterka waxaana uu sheegay in uu helay toddobaatan iyo kow milyan oo codod ah waxaana uu trump qoraalkiisa ku yidhi waa tiradii ugu badneed ee abid madaxweyne soo mara dalka maraykanka uu helo codod intaasi la eg xaaska trump iyo la taliyayaashiisa ayaa madaxweynaha ka dalbaday inuu aqbalo hasiimada iyo natiijada doorashada sida uu baahiyey goordhow t v-ga c n n waxaana t v-gu uu leeyahay la taliyayaasha trump waxa ay ku daaleen afartii sano ee lasoo dhaafay ee uu xilka hayay donald trump iyagoo hadda dalbanaya in madaxweynuhu uu aqbalo natiijada maadaama xilligaasi uusan ka shaqayn in mar kale lasoo doorto dhan kale madaxda caalamka gaar ahaan yurub waxa ay u hambalyeeyeen biden yahuudda iyo falastiiniyiintuna siyaabooyin kala duwan ayay kaga hadleen doorashada biden yahuud oo kale ra-iisul wasaaraha yahuudda wasiirka gaashaandhigga waxa ay u mahadceliyeen donald trump oo ay tilmaameen in saaxiibtinimo dhab ah uu u muujiyey yahuudda intii uu xilka hayay benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda waxa uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waad ku mahadsan tahay donald trump saaxiibtinimada aad u muujisay israa'iil iyo aniga shakhsiyan waad ku mahadsan tahay aqoonsiga qudus iyo buuraha golan iyo heshiisyada uu dhex dhigay xukaamta carbeed iyo yahuudda falastiiniyiintu iyagu waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin trump inuu meesha ka baxo laakiin waxa ay u digeen biden iyagoo u soo jeediyey inuusan marin waddadii trump oo qudus u aqoonsaday caasimadda yuhuudda isla markaana si toos ah ugu dhiiraya wax aysan ku dhiirin madaxdii isaga ka horaysay waxaana ay ugu baaqeen biden inuu wax ka bedelo siyaasaddii trump ee uu ku hagayey falastiiniyiinta iyo yahuudda c n n haddaan ku laabto in maxamed caliyow war goordhow ay baahisay waxa ay tilmaamtay in dalalka khaliijka dhammaantooda ay u hambalyeeyeen bayden marka laga yimaado sacuudiga oo ilaa iyo hadda t v-gu uu leeyahay waa dowladda keliya ee khaliijka bayden ugu hambalyeen guushiisa waxaana la leeyahay sacuudigu waxay aad ugu dhowaayeen trump oo ay jeclaayeen inuu soo laabto waxaana ay hadda ka baqayaan in ay ka sii hordhacaan natiijada doorashada oo aanan weli lagu dhawaaqin waxay ka baqayaan in biden ay taageeraan waxna ay isbedelaan marka ilaa iyo hadda weli kama aysan hadin oo ma aysan u hambalyeen biden sida warbaahinta c n n ay tabinayso maxamed cali in maraykanku in waxaa la leeyahay siyaasaddiisa dibadda waxba iskama bedesho marka laga yimaado tan gudaha oo laga yaabo isbedelo inay ka yimaadaan brofesor samater oo ku sugan dalka maraykanka waxa uu sheegayaa siyaasadda maraykanka ee dibadda inaysan marnaba isbedelin oo ay ku shaqayso danta maraykanka madaxweyne kasta oo yimaadana uu siyaasaddaasi fuuliyo marka wuxuu leeyahay yaana lagu fikirin in siyaasadda maraykanka ee dibadda ay isbedesho waxaana uu leeyahy waxaa suurtagal ah in arrimaha iiraan waxoogaa dimuqraadigu ay si ka duwan jamhuuriga ay u wajahaan marnaba mid yaan lagu riyoonin waxa weeyaan markii clinton uu ka tegey eh, madaxnimada uu bush u dhiibay bush oo jamhuuriya bushna obama uu u dhiibay obamana trump u dhiibay inta badan intii horeo dhan siyaasadda maraykanka ee dibaddu wax weyn iskamuu bedelin waxaa laga yaabaa arinta iiraan inuu ku noqdo sidii obama uu samayn jiroo kale laakiinse siyaasada maraykanka dibaddu isma bedesho danta maraykan bay ka shaqaysaa taasina cid soomaaliyeed iyo cid kale inayna ku riyoon in wanaag weyn oo cusubi ka soo socda kaasi wuxuu ahaa brofesor samater ugu dambayntii doorashooyinkan waxa ay ka duwan yihiin kuwii hore usoo maray dalka maraykanka dhowr qodobna warbaahinta maraykanku carabka bay ku dhufanayaan inay kaga duwan yihiin waxaana ka mid ah in muddo aanan la arkin madaxweyne laga badiyey in uu ku dhaga adeego inaanan laga badin oo uu yahay madaxweynaha sharciga maraykanka labo doorashada waxay ku soo aaday xilli corona dalkii uu la degay dad badan u dhinteen dhaqaalihii uu saameyn ba-an ku yeeshay shirkado badan ay degeen hore taasna ma aysan u dhicin sida warbaahintu ay sheegayaan sidoo kale dadka soo codeeyey boqol iyo konton milyuun oo ruux ayay gaarayaan waxaana la leeyahay waa tiradii ugu badnayd inay codeeyaan taasina waxaa u sabab ah in dadka oo guryahooda jooga fursad loo siiyey in boostada ay ka codeeyaan marka intooda badan boostada bay ka codeeyeen marka laga yimaado malaayiin dad oo iyaguna isku soo baxay oo si toos ah u codeynayay sidoo kale qodobka afraad oo ay soo qaadanayaan in doorashadan ay kaga duwan tahay kuwii hore waa qof dumar ah oo la leeyahay waxaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka wixii marka arrimaha maraykanka kusoo kordha oo weli taagan waa inuu wararkeena dambe insha allah xubintii aan ku eegaynay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka intaas ay noo joogto والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية وكم waa hagaag haddaba saraakiishii hore ee soomaaliya sidee bay u arkaan dagaalada ka socda etoobiya gudaheeda shariif shaacib maxamed waa korneyl hore oo ka tirsanaa ciidamadii soomaaliya waxa uu ka qayb galay dagaalkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii iyo toddobiyo siddeetankii dhex maray soomaaliya iyo etoobiya iminka wuxuu aad ugu faraxsan yahay dagaalka etoobiyaanka ka dhex oogan qadka telefoonka ayuu inoogu warramay aad iyo aad baan su-aasha aad ii weydiisteen horta u mahadinayaa ilaahay baa ku mahadsan anigan idinkana aad baad u mahadsan tihiin su-aashan maanta aad igu cajunteen ilaahay baa ku mahadsan waxaan u arkaa ilaahay isagoo caadil weeye indhahanaga mar walba waxbuu tusayaa dhagahanagana waxbuu maqashiinayaaye wax aan maqallo wixii ugu qiimo badnaa oo ugu farxad badnaa oo soomaaliya soomaaliya markii laga tagay islaamka adduunka ku nool waxay maqlaan wixii ugu fiicnaa weeyaan yaan leeyahay aniga ma garan da waxaad ujeedaa dagaalka etoobiya ka dhex socda dagaalka etoobiya ka dhex socdo ilaahayga isaga caadilkeebaa horta ku mahadsan waa wax aan weliganna weliganna waxaan sugaynay wey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahaddaa kule kristan kristan kristankiisi kale oo madow ah oo barakabeelo ah oo meesha uu u jooga gaalo annaga aan ognahay ayaa maanta ilaahay uu ka dhex qarxiyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baan leenahay islaamkuna waa aad iyo aad buu maanta iyo wax dhegtiisa ay jeceshahay u maqlay ma garat adigu waxaad ka mid ahayd ee saraakiishii hore ee soomaaliya ee etoobiyaankana dagaalka la galay marka ma naawilaysay amase ee ma rajaynaysay in mar sidan oo kale ay iyagu dagaalamaan oo dhibaatada ay soomaalida ku hayeen iyagoo ay sugaysa doonaan ilaahayga isagoo caadilka ahaa ee dadka abuuray ee gaal iyo muslimba abuuray isaga unbaa horta meel wax ku wada isagaana og waxa islaamka u dan ah isagaa garanaya islaamkuna wax badan buu ciriiri ku jiray ciriiriyadii uu ku jiray mid ka mid eh yaa maanta ilaahay qarxiyey ma garatay weligeyna weligeyna waan unsugaynay tan oo kale waan sugaynay ma garatay waa gartay marka waxa weeye waxa aan rabno waxa aan aan sugaynay weeye wax aan sugaynay oo ilaahay lagu mahadiyo weeye arrintan islaamka meel kasta oo uu joogo maanta laabtiisa way qaboojisay ma garatay dad soomaali ah oo siyaasiyiin sheeganaya oo burburka etoobiya ama dagaalada ka dhexeeya ka naxayaa jira kuwa maxaad odhanaysaa ikhwaani aniga haddee axmaq axmaq aniga kuma weydiin aniga axmaq kama hadlahayo axmaq waa joogaa annagu naga buuxaa waad og tahay waxa hadda meeshan ku jira aad aragtaa waxaa weeye wax wuxuu yahayba aadan garanaynin ma sheegayno annaga laakiin waxaan ku leeyahay maanta meesha ay taagan tahay ilaahayow adigaa ku mahadsan baan leenahay waxaana kuu sheegayaa waxa sideedaba laba dhabanka ilaahay wuxuu isku aadiyey fiiri geeridii ugu badnayd maanta maraykan waxay ka dhacday coronavirus baa ka dhacay ayaguna maanta waxaanay ku mashquulsan yihiin oo ayagii baa isku mashquulsan midda kale siyaasiyan haddaan naqaano annaga dhulka etoobiya iyo maanta kuwa islaynayo wax weligii qaboobayba ma aha maxaa yeelay waxa waxa ay isku samaynayaan wax uu waddankooda ku qaboobi maahay ilaahayna waxaan oga baryaynaa naar iyo cadaabna wuu u dambeeyaa kulaylna waan ku ognahay inay halkaa ka sii wadaan ma garan xaaladdu mid qaboobaysa uma ekaa tiri maxaa keenaya maxaa taa ku tiri
waxaa keenaya oon ku idhi awalan ilaahay baa booskoodii horta ku simay oo waktigoodii bay joogaan ko waxaa kaloon kuu sheegayaa nin asagu wax isbidayay oo dawladda etoobiya mar intuu madaxweyne ka soo noqday wax alla wixii meesha laga haystay oo idil hubkii oo idil aruursaday oo meel ku haysta nin hadda ka hor hadlahaya baa wuxuu yidhi haddii dhul uu culays la dumhayo maqallo ayaa dumi lahayd buuri oo culays la dumi lahayd waxa ay ka dhiseen ma garat haye wax allaaniya wixii hub la arkahaya nimankaa way haystaan ko kanna dawladnimuu isbidayaayo wax allaaniya wuxuu hayay buu la aaday marka dagaal caadiya ma aha dagaalku waa dagaal ilaahayna uu qarxiyey ninkanna ninkanna waxa waaye wuxuu isleeyahay dawlad baa tahay kanna wax allaaniya wuxuu dawlad ay haysatay oo idilbu intuu aruurtay uu meesha la fadhiya marka wax ilaahay abuuray oo horta isu haray ma jiro wixii sida ay u wadaan waana waxaa weeye qisada noocana waa qise uu ilaahay ku shaqa leeyahay balaayadii ay aruursanayeen baa ilaahay ku soo qarxiyey marka waxaa weeye waxaa waaye wax ilaahay abuuray oo qaboobayo adoroskanaga uma muuqato ma garat marka waxaad leedahay ra-iisul wasaare abey axmedna wuxuu rabaa inuu tigreega soo afjaro tigreeguna inay ka hebeystaan waxay u arkaan inay gunnimo ku tahay hadde sidaa wey sidaa wey ninkaad ogeyne waxaad ogeyd waddankiisa hubeynhayay ee dadkaad ogeyd hubkii away hub intaasoo boqol oo kilomitr wax ka laynayay haystaan nimankan waxay ku talagaleen inay iska aniyaan haba yaraado ha ka yaraadeen laakiin waxaan kuu sheegayaa waa inay qac ka yeedhaan qac ka yeedhaan marka waxa waaye wax ilaahay uu isla doontay weeye gaalada kiristanka ah ee aan lahayn amay maanta u gurmadaanna ilaahay baa meeshoodii ku cakisay oo waxaad aragtay baa dhexdoodii ka dhacaya geerida ugu badnayd gaal maraykan waxaad aragtay baa maanta geeri baa ka dhacday marka booskii lala rabay buu ilaahay ku wadaa waxaana waa wax alla uu wato ilaahay baan ku xamdinaynaa annaga etoobiyaanku lalaha ayaa waa wadani oo maaratay sheeg dhibaato wadankooda uma rabaan soo kuwa hadda isku ridaya hubkii u waaweynaa
etoobiya isjecel haddaad maqasho adeer hub baan la isu adeegsanin oo waxbaan la isku ridin oo arrin ilaahay wadataan dhex istaagin ma garan gartay dabab ilaahay soo jiidahayana daryaankiisa lama maqlo waa gartay
marka waxaan waxaa weye wax ayagu ay tabar u helayaan iyo wax ay isjacaylkoodi iyo waxaasay ahaan jireen iyo ka tag waa wax rabbi uu wato wey wax rabbi uu watona kristan meeluu kasoo galaba male ma garan
waayahay mar haddii etoobiyaanka iyagoo islaynayaan oo isku jeesteen maxaa maanta dadka soomaalida la gudboon hadday joogaan soomaali galbeed iyo hadday soomaaliya inteeda kala joogaan soomaaliya waxaa la gudboon waxaa la gudboon waxaa la gudboon dadka wax garanayo ee islaamka ah horta meeshoodii ha kasii adkeeyeen baan leenahay ilaahay baa mahadda iskale gaaladii waxa ka dhex dhacay waad aragtaan annaga marka wuxuu ilaahayna faray in awalba ku soconay unbaan sii walaynaa baan leeyahay aan sii labalaabno waa ko weliba waxaan leeyahay ilaahay ha izeeye ee walaalaha ayaga ayaga xiga dadaalku haddee maba farayna ayagaaba dadaalayo habeen iyo maalinba soo jeedee waxaan leenahay ilaahay ha idin ciseeye halkaa laga sii wadaan leenahay kii awalba dabadhilifka u ahaa dabadhilifka kii u ahaa waxaan leeyahay waxa dhacaya waad aragtaa haddii annaga jirkanagii baa kugu yaallaan intaa kuula hadlaynaaye wax caqli leh oo maskax leh haddaad tahayna fikir oo gaalada ka soo hargaalo waad aragtaa meeshay ku dambayso haddaadan caqli lahayna ayaga unbaad la mid tahay dee wax kaloon ku dhahayna annaga male ma garan etoobiya hadda haddaad tala sii lahayd maxaad kula tali lahayd
etoobiya waxaan kula talin lahaa iska celiya kuwa kuwa kuwan hadda inta ka duulahayo ee dawlad baa nahay lena wax ay yihiin ma lehe iska celiya idinkana waxaa idin leeyahay mintid farayar midhihii bataa kama macaashaane iska dhiciya nimanka wax ay idinka awood badan yihiinna ma lehe iska reebaan leeyahy macnaha dhinac walba waxaad ugu baaqaysaa dhinaca kale inuu iska dhacsho inuu iska dhacsho maxaa ma ma haddee ma wax kalaad kula talin lahayd adigu kaasi wuxuu ahaa cornel shariif shaacib فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي magaalada ceelbuur ee gobol galgaduud waxaa ka dhacay isu soo bax lagu difaacaya nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam dowladda faransiiska ayaa waxay aflagaadaysay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaana isu soo tarayay dadka muslimiinta ayaa arrintaasi ka caroonaya waxaa jiray mudaaharadyo meelo kala duwan ka dhacay oo soomaaliya ay ku jirto reer ceelbuur ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala magaaladaasi dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ah ugaaska beesha murasade بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله أكبر wixii ka soo yeedhay gaaladii faransiiska inay nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ay ku gafeen ayaan hubka u sidannaa u hadlaynaa u taagannahay kana hurdi weynay waxaan nahay ummaddii nebi moxamed nabigeenniyaa caflagaaddo loo geystay waad ogsoon tihiin maantay waxaan u taagannahay faransa iyo cumalladiisa sidaasoo kale ayaan waxaa caalamka dhan oo islaamka mamnuuc ka ah inay faransiis waxay soo saareen in la isticmaalo waa naga xaaraam waxaa weeye cunaqabatayntii ugu horraysay shacabka reer kuweyda muslimiinta ayaa soo saaray in badan oo caalamka muslimiintana way ku daysatay faransuhu waa dowladaha reer yurub dowladda ugu akhlaaqda xun caalamka wey maanta inay nabi moxamed oo caalamka ugu khayr badan inay u gafto soo nasiib darra maahan annaguna aan iska fadhiisanno haddaba waxaan leennahay maanta bannaanbaxeenna wuxuu ku saabsan yahay oo rag iyo dumar aan qoryaha u sidannaa inaan faransa afkooda haddou nabi moxamed gaaray in gacanteennu ay gaarto allaahu akbar nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa khayru khalqillaah inti ilaahay abuuray kii ugu khayrka badnaay wey kii kitaabka furqaanka noogu soo dhiibay wey waa kii caalamka oo dhan loo soo diro weey inay gaalo gaalo inay nebi maxamed ku gafto waa nasiib darro ilaahay baan iku dhaariye waa nasiib darro arrintaas waa inaan gacanteennu gaartaa gaalada cumaladooda waa inaan gacanta saarnaa dowladda jabuuti saldhigga ugu weyn ee afrika nimanka faransiisiya weyn waa nimanka dadkoodii u dhiibay baariis waxaa yaalla dad muslimiin oo ku xirxiran dowlad jabuutiyaa u dhiibtay waa kuwaana boqol kilomitir ay noo- ay noo jiraan ma iska dhicinaynaa dowladda faransiiska waxaa jebaya walaalaha jooga maanta en, geetimir waxay la- lama dagaalamin calala'uus lama dagaalamin cid kale waxay la dagaalameen faransiis faransiisay la dagaalameen ha ku bishaaraystaano inay faransi dileen nimanka jabuutiyaanka oo halkaa joogo ciidamka ee dhuusamareeb jooga waa cumalo faransiisa waa difaac faransiis baariisay wallahi difaacayaan etoobiya waxay difaacaysaa maraykanka yugandas iyo iyo iyo iyo kenya waxay difaacayaan ingiriiska miyaadan saas u ogeynina ma saas ma ogtihiin waxaa leedin ka rabaa inaad ogaataan jabuutiyaanku inuu faransiis difaacayo maanta jabuutiyaana jooga etoobiyaana jooga yugandaa joogta Far- waxaa jooga burundiya jooga yay ka socdaan ciday ka socdaan ma garanaysaan waxay ka socdaan dhammaantood midba midow soo diray oo uu ciidankiisa uu ku difaacayo reer yurub ama ameerikaana uu ku difaacayo afrikaan gaalaahoo oo oo calooshushaqaystayaalow mid walba isku soo hormariya war ilaahay baan ku dhaariyaa afrikaankaas gaaladaa uu isku soo hormariyo inuu inta ou baariis inta fadhiisto ou sawira sameeyo ee nabi maxamed oo u gafo ma ogoli nabi maxamed cidduu u gafta gacantaa saarayna waa iska dhicinaynaa caalamkaan u sheegaynaa geesiyaalkii reer carbeed kacaan geesiyaalkii afrikaan kacaan cid walba ay kacdo oo muslim sheegatood alla ahlu qibla ah cid walba oo ahlu qibla ah oo nabi maxamed oo ummaddu maaragtay eh, rumaysan ah waxaa weeye calaamadoodi calaamadoodi waa kuwaas ayagoo baktiyo foolxumo badan soo ma gubno ayagana sidaasoo kale aanu gubaynaa ayagana sidaasoo kale aanu soo qaqabanaynaa in sha allahu tacaala ilaahay cadowgaas waa jebinayaa way ka shallaayayaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ou la soo diray ahwadiisa ma ahayn wanajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa qawaa wamaa yanqiqu can alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiid lquwa nabi moxamed diinta alla subxaanahu wa tacaala sabca samaawaadaa looga soo dhiibay nimanka diinta ku gafay oo nabi moxamed ku gafay oo annaga cirdigeenna ku gafay oo nasi- nasabkeenna ku gafay wallaahi owlaaddeenna iyo carruurteenna iyo maalkeenna iyo nafteennaan ku furanayna cumar binu khadaab radia allahu canhu markuu yidhi naftayda maahe inta kale waan kaa jeclahay nabigu muxuu yidhi qofku ilaahay ma rumaysna uu yidhi ilaa naftii naftiisa uga jeclaado nabi ma- cumar bin khadaab wuxuu yidhi wallaahi naftaydana waa kaa jeclahay uu yidhi alaana yaa cumar miyausan dhihin wallaahi nabi maxamed nafteenna waa ka jecelna waana difaacayna qof kasta oo muslim oo ahlu tawxiid ah isdaba marinaysa haddii nabigeedu loo soo dhigto ha dagaalantaan leena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale weliga walaayada galgudud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa waxa uu ka hadlay isu soo baxa nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu difaacayey الحمد لله القائل إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا القائل يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى أيها مهد علينا نعمو إنك سفر بدنا ومهد علينا الله سبحانه وتعالى وحن كلا ومهد علينا سو ساردي سو درستا سو درينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أنت أسكدي وها أمهد علينا يا شعوبة المسلمين تا ميل والباي جوغان موجيي درين كودا أو إسلامي قاه دين تودا يقبان نومد عليه الصلاة والسلام وآه رمزي أمد المسلمين تو آه kheyrada ay u haayaan ay muujiyeen gaar ahaan wakhtiyadan dambe markii ay ka soo yeertay faransiiska ee dhibaateyntii oo maaragtay afligaadada ka soo yeertay dareenkasi guudaan ay u muujiyeen tahniid iyo bagaadiin ayaan u gudbinayaa si oo gaar ahaana walaayada islaamiga galgaduud shucuubteeda iyo mujtamacaga deggan ee sidaas uu qiirooday maantana aan isu nimaadnay arrimahaasi inaan isu soo baxno si runtii aan u muujinno cizzada muslimiinta ay leeyihiin si loo ilaalinahayo muqadasaadka muslimiinta si aan isu wacyigelinno si codowga aan leenahay aan maaragtay u toogan lahayn codowgaas uga hortagi lahayn maanta isu soo baxnay waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran waxaad gudateen waajib laydinku leeyahay iyo xaq laydinka rabo ayaad gudateen ayadoo saas tahayna waa waxaan idin leenahay jasaakum allaahu khayran ee runtii arrimahan oo kale waa arrin diini ah dadka muslimiinta ah oo laga rabo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inay mar walba ay muujiyaan naba muxamed calayhi salaatu wasalaam waa aakhiruulambiyaa wa khaatamunabiyiin ilaahay wuu ku tilmaamay waana ramsi calam ah oo taagan allah subxaanahu wa tacaalaa ugu talagalay aakhiru zamaan ilaa adduunka ka dhammaanayo in maaragtay diintiisa iyo dadkiisii ummaddiisa ay ay socoto ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaalaa oo isla markaasna xifdiyey diintiisa iyo muqadasaadkaba allah subxana wa taala asaga naftiisa xifdiyey marka waxaan isu sheegaynaa maanta dad badan baa halkan ka hadlay odayaashii hadlay culummada hadashay abwaanada iyo shucaradii hadlay gabdhihii iyo ardadii hadlay dhammaantoodana waxay bixiyeen runtii in laga caarguto ama waxay u direen faransiiskii codowga ilaahay fariinno oo kulkulul meeshaan ku aadanahay oo muslimiinta uga aadanahay saqrigaasi oo maanta cid galaysa ma laha annagaana naga raba waxaa dayisho noo ah raggii naga horreeyey haddii ay yihiin ajidaaddeenni iyo aabbiyaasheenna oo hore oo nabigu calayhi salaatu wasalaam intii noolaa oo runtii oo difaacayey naxrii naxraka yaa rasuul allah ka hadlaayey in maaragtay jirkoodii isu dhigaayey wixii nabu ku soo socdo waxaa kale quduu noo ah tagan casriga ah ragga ka jawaabay oo maaragtay si keligisduulnimo ah ugu jawaabay sida dhallinyaradii reer kawaasho oo kale ee ninkii dhallinyarada ugu dambeeyey cabdulaahi shiishaani oo ninkii macallinka gaalku weyn ahaa faransiiska aha dilay oo muslimiinta ka farxiyey nimankaasa dayisho noo ah marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala inaan aan ka jawaabno see ficil aan ugu jawaabno maanta waxba isu sheegaynaa laakiin waxa ka dambeeya waa ficil waa in maaragtay aakayga inuu dhawaago oo in maaragtay dabajeexa iyo maaragtay dhashiikaha uu dhawaaqo oo gaalada markaa meesha aan ka gaarayno inaan ka xanuujino runtii aad iyo aad waxaa ugu faraxsannahay kulankan maanta ku soo aaday ayadoo jabhadda islaamiga wilaayada galgaduud oo runtii saad og tihiin nimanka jabuutiyaanka oo nimanka maaragtay cumarada ah oo wakiiladooda ah sharqi afriqiya oo aan u naqaano maaragtay nimanka jabuutiyaanka ah oo runtii saldhigo waaweyn oo muslimiinta loogu soo duulo codowga siiyey faransiiska gacanta ku hayo waannu ognahay maalmahan waxaa gaaray maaragtay gacan baa gaartay waxaana bilowday runtii aarsigii faransiis naftiisu ay kaasi gaadiidkoodiiyo nafuftooduba waxaa gaaray dhibaato ayaa gaartay arrintaas in kulanka maanta ka soo aado aad iyo aad baa ugu faraxsannahay marka waxaan u leenahay faransiis waa isnaqaanaa markii uu ku soo duulay soomaaliya duulaanka ku qayb qaatay duulaanka ku jira waana og tihiin buulmareer dhibaatada ka gaartay markii isku dayey in maxbuuskiisi inuu daysto markii isku dayey meesha maaragtay jawaabta la siiyey soomaalida mujaahidiinta abiyiinta abiyiinta ah oo cadowga sidaas uga hortagaayey dhibaatada la gaarsiiyey waa ogtihiin bakhtigooda iyo saraakiishooda meesha inay u carareen waana og yihiin waa isnaqaanaa insha allahu tacaala nimankiiya nahay aan leenahay faransiis markan waxaanu leeyahay tamahal ayuha almakruunu wandur fa nuxuurunaa duuna rasuulina alamiini ataskharu biarasuuli wa tasdariihi falaa wallaahi khibtum wa khasirtumu kharibat baariizu wa kilaabuha alaathima bihowli tamasuqin wa hilaaki jaxiimin atahjamu wa tarju alcafwa mina falaa cafwa ilaa yowmi almacaadi falaa qarrat cuyuunun in cafowna walaa salimat cuyuunun in salimna nuxibu almustafaa wanadubu canhu biarwaaxin wa amwaalin tatazaayadu wallahu subxaanahu wa tacaala aclam ballanteen waa sidaasi allahu akbar wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid a hal abuurka ku sugan gobolka galguduud ayaa qayb ka ahaa isu soo baxan lagu difaacaya nabiga sala allahu calayhi wasalam macalin maxamed oo ka mid ahaa dadkii goobta yimid ayaa waxa uu tidhi maansadan fiicana rasuulkii haddii lagu fallaagoobay furqaankiiyo nabigii haddii farinjacaayaayo faransiiska nacaskaa hadduu nagu fashiiqaayo faakiha adduun ma lahan iyo fiiqsi nabadeede faakiha adduun ma lahan iyo fiiqsi nabadeede fadhinooma yaal waa inaan faras ku joognaaye fursaddaan helnaba waa inaan fiilo kicinaaye waa inaan fallaar ula tagnee foolka jebinaaye waa inaan faruuryaha jarnee cidhidku faydmaahe waa inay fagaaraha dhahaan fulinnimo darteed waa inay kala fidheeyaani nafta furashadeed waa inay nabigii faanshaani waa inay furqaanka iyo sunnaha faraha saarayni kuwii ficil ka dhacay waa inay nololka fiigaan waa in furun dagaal laga dhigaa faraxa baarayse firinjiga cayiray waa inuu firirku laayaahe markay falalahaan waa inaan filim ka duubnaahe markay falalahaan waa inaan filim ka duubnaahe firxadkooda cararkaaba waa lagu fayoobaani fiid iyo dharaar waa inay fula cabsoodaani fiintii ciidaba waa inay kala faniinaani fakarkoodu waa inuu yidhaa foogta xaadhiciy waa inuu ka fiirsado kufrigu foomankou qoray allaahu akbar allaahu akbar
sidoo kale qaar ka mid a dumarka udhaqan degmada ceelbuur ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxaan halkan kala hadlaayaa madaxweynaha faransiiska annagaa u taagan difaaciisa iyo inaan ilaalino nabigeenna sharaftiisa iyo cirdigiisa inaan ilaalino annagaa u taagan nafteenna iyo maalkeennaan ku bixinaynaa insha allahu biidni illaahi jalla wacalaa owlaaddeennaan ku tarbiyaynaynaa dumarkeennaa u taagan raggeennaa u taagan carruurteennaa u taagan inaan nebigeenna sharaftiisa aan ilaalino biidni illaahi jalla wacalaa waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan khaasatan ku nool waddanka faransiiska ku nool waxaan u sheegayaa inay la dagaalaan gaalada oy dulligeeda iska dulqaadaan diinta ayaa lagu cisoobaa diintooda ay ku cisoobaan ooy gaalada dulligeeda iska dulqaadaan meel kastoo muslimiintu joogtana ay gaalada colaadeeda ay maaragtahay isu bahaysato muslimiintu ay isu bahaystaan cid walboo muslim waxaan maanta u sheegayaan ugu baaqayaa inay maaragtahay diinkeeda u istaagto oy nebigeeda sharaftiisa ilaalintiisa iyo diinkeeda sharaftaloo muqadaska ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey in maarata aan ilaashanno biidni illaahi jalla wacalaa warma jahadihin warmaaha jiibka qaadatin warma jahadihin warmaaha jiibka qaadatin intii daaquhudka laga hadayo dahar islaam intii daaquhudka laga hadayo dahar islaam derajo waadihim hadihi daaca loo hadlaa shabaabah sharafle sharcigay daliihiliyaan cadowga weynaga celshahan weyna cehayriyaan cadowga weynaga celshahan weyna cirib jaraan waxay ku dagahalayaan diinta nabi muxamed alle ileeh waxaan u bogahay wiilashahan baxaa waxaana ku borahan buraha guulinahan badjaa gudaha dhuusaha mareehebaygaleehen dharaar niman shihiidohonayoho sheegan baha u teega way ka shalaahayaheen shirkihigaydalihiishadeen way ka shalaahayaheen shirkihigaydalihiishadeen galowga gaaladii ka yeheeranbasihidahayn wargalka nabigaheynicahayowgadeheyda maqal makarohon malcuuno waxaa waxaa madaxa hadagohoy ha anaha maqle waxaa madaxa hadagohoy ha anaha maqle muslimka kula diriirayoho meel kastaabee ku sugan mujaahidaya harsanaha mina ku xiraa mujaahidaya harsanaha mina ku xiraa dardaaran weeyahan dableeyahaydaynu ahaa diyaar ilaahay ayaa ku mahadsan isugu keenay meeshaan annagoo dad muslimiin ah oo shacuurteena ku muujinayno gaalka qurmoonaha ee faransiiska ee rasuulkeena sal alay wasalam afkiisa qurunkaa ku taagay hayoma qabatay afkiisa xumo qurunkaa ku taagay insha allah waa lagaa goy doonaa cadcad ayaana lagu soo goy doonaa biidni illaahi kariim ragoo ilaahay subxana wataala u diyaarshay waa rasuulkeena sal ly slm waa lama taabtaan afkaada xumo urka leh iyo qurunkaado dhan waa lama taabtaan insha allah waxaan ku leeyahay muslimiinta meel kastay kugu arkaan kaada yar iyo kaada weyn odaga saqiirka iyo kabiirka insha allah horeyna waa idiga aarguteen haddana waa idigu dabmaqaysaan rag iyo dumruleyna waa idigu soo maqanna waxaan dadka muslimiinta u sheegayaa meel kasta ay joogaan caalamka faransiis inay ku beegsadaan inay gowracaan ha lagu qala sakiin oo baaris aan loo waa magaalo madaxda faransiiska in la burburiyo oo dab lagu shido oo bambooyin lagu garaaco oo ilaahay subxaana wa tacaala loo kaashado inta aanu ku dhaafno isu soo baxaasi lagu difaacaya nabiga sala allahu calayhi wasalam فخور فخور بإسلامي فمن
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayna insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي